shacabkan waxaan ugu baaqaynaa bacdama hay-adihi amniga maamulka gobolka degmooyinka guddoomiyaashii dhammaan aan diyaar wada nahay inaad nala garab gashaan nala shaqaysaan amnigu wuxuu ka bilowdaa shacabka amnigu wuxuu ku dhammaadaa shacabka marka shacabka la-aantiis wax hirgeli kara ma leh ayagana waxaan ka codsanaynaa inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan cidda dhuumanaysa soo sheegaan annagana waxaa nagu ballana inaan si istraatiijiga amniga caasimadan la dareemo isbeddel weyn isbeddelkaasna waxaan ka codsanaynaa shacabku inay noogu soo duceeyaan nagala shaqeeyaan hadda wixii ka dambeeyana qof walbo oo magaalada degan uu amniga qaybtiisa ka qaato kooxaana madiidku ma dhuuman karaan haddaanan qof gabaad sii jirin ma geysan karaan khasaarihii jimcihii ay geysteen dad dhalinyaro oo liido kasoo baxay ay ku laayaan ma samayn karaan falal kale haddii aan annagii shacab iyo hay-adaha amniga iyo maamulkaba si wada jira u wada shaqeynin maantana waxaa yidhi diilo leh in dhammaan aan ku ballanay inaan arrimahaas oo dhan ka wada shaqeyno